waa mar kale iyo barnaamijkeenii hambalyada iyo heesaha toddobaadkan ibraahina oo dhambaal qurux badan baan ku bilaabaya inkastoo dhambaalada na soo wada gaara dhammaantood inta badan ay quruxsan yihiin haddana marka aad aragto mid ishaada ay si gaara usoo qabato waad ka helaysaa tahaniyad dhalasha baa la yidhi waxaana diraya aabe cabdulqaadir islow geesey iyo hooyo saado muuse cumar maxamed cabdulqaadir islow geesey iyo jabra cabdulqaadir iyo kiina cabdulqaadir sahre cabdulqaadir muna cabdulqaadir waa fahad cabdulqaadir islow geesey iyo sidoo kale ee daluul geesay abikar hooye aamino cusmaan buuleh dhammaan dadkani waxay taani dhalasho u dirayaan macalin cabdinaasir cabdulqaadir islow geesay iyo muno sheekh xasan oo ay gabadh ugu dhalatay magaalada buuloburde waxaana loo bixiyey baa layidhi gabadhaasi raxmo macalin raxmo waxay leeyihiin soo weyno oo noqotii dalkeeda dadkeeda iyo diinteedaba anfacda aamiin heesta deeqa ayaan ibraahimow dhegaystayaasha usoo qabanaya markana oo uu ku luuqeeyo fanaanka maxamed suleymaan tube deeqay dabaac wanaagii deeqay dabaac wanaagii dadka watan ka doortay dembiga tan laqayney kuma dayn karaaye xageenka dakrigati dawaysay adigay damqaaye adigay damqaaye dakrigati dawaysay adigay damqaaye adigay dadkoo siiya day duuro dexaaye dunide dexaaye dunide dadkoo siiya day duuro dexaaye dunide
deeqay dabac wanaagay dadka bataan ka doortaay codkii maxamed sleemaan oo ay caasho noo soo qabataa haddaan intaas kaga gudubno waxaa halkan tahaniyad dhalasho ka diraya maxamed faarax shire wariyaha v o a ee gobolka waqooyi bari kenya marwa ceebla sahala ceebla yurub ala yiri iyo sidoo kale qarbuud aadan keynadiid iyo xasan deeq axmed iyo xuseen cabdulaahi maxamed ah, fatule baa la yiri iyo sidoo kale saciid mursi iyo sidoo kale baa la yiri balag yare iyo ugu dambeyntii jeelle maxamed faarax dhammaantood waxay hambalyo dhalasho hawada u marinayaan shukri nuur maxamed iyo marwadiisa faadumo oo ay gabar ugu dhalatay ah, xerada ifo number one baa la yiri gaar ahaan xaafadda c sideed iyo toban ducada iyo magaca waa xaggiina baa la yiri bahda idaacadda v o a marka gabar baa ku dhalatay ibraahin oo xerada qaxootiga dhadhaab gaar ahaan xerada ifo marka waxaa laleeyahay una soo duceeya magacana usoo bixiyo gabadhaasi
hadda mar haddii ay gabar tahay magaca bixinta waa adiga saasaa la yidhi goor baa lagu heshiiyey ibraahino inay gabdhahana magacyadooda ay gabdhaha bixiyaan haddii hadda aan ku heshiinaynana waa wax aan ku heshiinayno kolleyba haddii ibraahino aniga la yidhaahdo magac bixi marar horena way dhacday oo barnaamijkan hambaled way nagu soo martay inta badan waxaan jecelahay inaan soo qabto magaca faadumo marka inkastoon ogahay waxaa la yidhi geelijiraha isagoo og meeshuu geedka ama usha ka goosanayo ku yidhahdaa talow xaggee ka jaraa magacyo badan ay ciddana raadinayso magacyada marka kuwa ay raadinayaan ku daraan magaca faadumo soo weyna wayaan leeyahay faadumo anaa u bixiye oo noqotii dalkeeda dadkeeda iyo diinteeda waanfacda aamiin waa xagaaga dhambaalkanna waxa uu ku bilowday waan idin salaamaynaa caashe cuud iyo daandure waanu idinku guddoonnay waxaan kalnaa bay yidhahdeen xuseen xasan xuseen iyo siidow cali ibraahim iyo maxamed macalin ibraahim iyo cabdiraxmaan macalin ibraahim iyo xasan xuseen cabdinuur iyo ibraahim xuseen cabdinuur iyo iisho cali ibraahim iyo xaawo cali iyo waxay yidhahdeen iisho xasan ibraahim injineer cabbaas cali suuriye iyo maxamed isaaq aadan oo loo yaqaano buyow dadkaasi dhammaantood waxa ay kala joogaan muqdisho galowe qardho iyo boosaaso waxayna tahniyad iyo heestan majcelin inay gaarsiiyaan aaba cabdiqaadir cali yariisow iyo waxay yidhaahdeen warsan maxamuud yuusuf oo dhowaantan ay gabadh ugu dhalatay qardho gabadhaasina waxaa loo bixiyey khadiijo cabdiqaadir ducaduna waa caashicuud ay leeyihiin caasha gabadhaan u ducee khadiijo cabdulqaadir waxaan ugu ducaynaynaa in ilaahay uu ka dhiga midii soo weynaata waalidkeed wax u tarta dalkeeda iyo dadkeedana wax wanaagsan sidoo kale u tarta oo soo weynaata xaggii heesaha waxaan idiin soo qabanaynaa gacalo waxaa ku luqeynaya nuur axmed
gacaloy ka xushiye
Tell the
جدولي نفيس نفيسكم بالله dalka noogu iidaay u iidaay xarid kalac ka leeday kalgaduud iyo baladwayn dalxiis dalxiiskuugu bilaa gurya samaaniyo guri lagu nastiyo ubaxkeedu damba kundhi kundhi kaga dhigaya Yeah. taladi cashqiga baaqo la karinaya
intaasaan ku dhaafno heesta gacalo iyo codka fanaanka nuur axmed dhinaca dhambaalada dhegaystayaasha ay soo direen haddaan mar kale dib u milicsan ibraahimow tahniyad dhalasho farxad le baa layidhi waxaa diraya hooyo istaahila dhabar jaamac iyo aabe daqare sheekh maxamed awsulub iyo maxamed daqare sheekh maxamed iyo sidoo kale axmed nuur daqare iyo ubax daqare sheekh maxamed iyo waxaa sidoo kale ku jira dhambaalkan dhuux axmed xuseen iyo dhammaan reer awsulub bare iyo reer sheekh maxamed waxay kala joogaan dalka gudihiisa iyo dibaddiisa waxaanay tahniyad dhalasho u dirayaan khatro cabdulaahi iyo saygeeda maxamed daqare sheekh maxamed wiilkaasi uu ugu dhashay baa la yidhi dowla degaanka etoobiya gaar ahaan doolow wiilkaasi waxaa loo bixiyey maxamed amiin ducada waa v o a baa layidhi waa tahay maxamed amiin baa loo bixiyey ducada annagana la soo weydiiyey dhinacaaga markan ibraahim maxamed amiinow waxaan ku leenahay soo weynow oo noqonkii dadkiisa iyo dalkiisaba anfacaa xaggii heesaha waxaan soo qabanayaa heesta halku dhegeedu yahay magacaaban ka helay waxaan ku idhi amar baa la isfarayaa soo ma waxaan ku idhi adkayso haye waa la ur is- jileeca iyo aada daay codkii fanaanka xasan diiriyaan ku dhegaysanay
waxaan ku idhi ku idhi adkayso urjireeca iyo urjireeca iyo aada daayo urjireeca iyo urjireeca iyo aada daayo iska iloow intii hore kay Thank you. nuucay ha ii imaan waxaan ku yidhi ku yidhi adkayso urjeecayo urjeecayo aada ilayo urjeecayo dhinaca dhambaalada mar kale haddaan jalleecno cabdinaasir samow maxamed xasan ayaa dhambaalkan ugu horeeya sagaal iyo tobanka qof ka kooban maxamed cali cali xasanna wuu ku jiraa cabdulaahi cali cali xasan iyo faadimo cali cali xasan xaliimo cali cali xasan iyo cabdiraxmaan macalin maxamuud iyo cabdishakuur cabdulaahi salaad iyo siyaad cabdulaahi maxamed madhaar baa la yidhi cabdulaahi maxamed iyo macalin cabdifataax cali maxamed iyo eedo raxiimo macalin maxamuud yunis cabdulaahi maxamed cabdiraxmaan cabdulqaadir maxamuud maxamed iyo cabdikhaaliq kuulow cismaan cismaan yarow iyo sidoo kale shaakir axmed sheekh cayduruus aadan qalac iyo yaasiin yuusuf hiiraale iyo ugu dambayntii waxaa la yidhi dhammaan reer sheekh banaaney dhammaan dadkani waxay kala joogaan dalka gudihiisa iyo dibaddiisa waxaanay tahniyad aroos u dirayaan faraska iyo gehiyada baa layidhi usha iyo diirkeeda haye bal sii wada shinnida iyo malabkeeda taasaa ugu macaan farta iyo faraatigo ayaa kala reebina intaasoo dhan oo gabaya ibraahimna waxaa loo tiriyey tixa maxamed nuur cali cali xasan iyo carab maxamed axmed iye oo arooskoodu ka dhacaya gobolka shabeellaha hoose gaar ahaan deegaanka baa layidhi awjabe aqalgalkoodu uu dhacay lix iyo labaatankii bishii abril maxaa ku ducaynaysaa arooskaasi waxaan leenahay arooskiina allah ka dhigo kii aad ah, bashbashii barwaaqo kala kulantaan ee banaha owda kala siiyo owlaad kheyr qabtaa
Kuwabka go'e waa guuray. Waa guuray. Gacalkaaga waa go'ii akhiray. Waa ka go'e waa guuray. Waa guuray. Gacalkaaga waa go'ii akhiray. Gaawa guurkaaga waa gaawa guurkaaga waa leegu soo goodi gaawa guurkaaga waa gaawa guurkaaga waa leegu soo goodi leegu soo goodi gibilka wixii qaanuunkoode gaarkiis maxaa ku geeyay gibilka wixii qaanuunkoode gaarkiis maxaa ku ku geeyey Daawa guurkaaga waay. Daawa guurkaaga waay. Kulley u soo goodi. Daawa guurkaaga waay. Daawa guurkaaga waay. Kulley u soo goodi. Leave so good, yeah. meel geed lahoo loo guuraade magaarka kaafadhaa goode meel geed lahoo loo guuraade waxaa gaarka kaafadhaa goode haatanna dhambaalada ugu dambeeyay dhinaceega yaalla ibraahimow waa labo mid ka mid aan soo qabto aabe abuukar jinow maxamed iyo hooye madiine maxamed sabriye iyo nafisa abuukar jinow xasan abuukar jinow iyo saalax abuukar jinow maxamed saynab abuukar jinow maxamed iyo cabdinaasir xirsi iidle iyo wiila cali bulxan iyo almaas cabdinaasir iidle ayaan cabdinaasir iidle iyo yusra cabdinaasir iidle iyo sayid cali cabdinaasir iidle dhammaan dadkani waxay hambalyo iyo bogaadin u dirayaan aabe axmed abuukar jinow oo ku magac dheer axmed shardi iyo hooye faadimo sheekh muxyidiin oo ay gabar ugu dhalatay magaalada muqdisho saddexdii bishan may ee sanadkan laba kun toddoba iyo tobanka waxaa loo bixiyey baa la yidhi almaas axmed abuukar jinow waxay leeyihiin noqo tii soomaalida iyo islaamkaba anfacda waa tahay aamiin ayaan anigana raacinaya dhambaalka gacanteeda ugu dambeeya caasho waxa uu naga soo gaaray hooyo xaawo maxamed iyo aabe isaaq cali ibraahim iyo aadan isaaq cali janta iyo ibraahim isaaq cali iyo cali isaaq cali iyo jeele isgow iyo maxamed samow iyo waxay yidhahdeen hindiyo dhaqane iyo nasrukiin jacfar bashiir macalin isaaq cabdinuur iyo maxamed cabdinuur iyo xabiibo isaaq cali iyo faadimo isaaq iyo waxay yidhahdeen seynab xuseen iyo suldaano xuseen iyo aadan cabdi cali iyo xasan maxamed absuge iyo nasro caynab dhammaan waxa ay joogaan kenya iyo soomaaliya waxayna jecel yihiin in ay halkan taaniyad uga diraan faadimo maxamed cabdi iyo cadow isaaq cali oo arooskooda uu ka qabsoomay ufurow oo ka tirsan gobolka baay waxayna leeyihiin arooskiina ha noqdo mid aad ah, ku faraxdaan ee banaha uu idinkala siiyo ubad khayr qaba aamin ayaa la dhan anigana aamin ayaan raacinaya dhambaalka ugu dambeeya dhinacayga iyo sidaan qiyaasay ibraahim oo guud ahaan barnaamijkaba waxa uu ka yimid luul ibraahim xasan iyo maxamed ibraahim xasan iyo cabdirashiid ibraahim xasan axmed ibraahim xasan iyo sahro ibraahim xasan xaliimo ibraahim xasan dhammaan reer ibraahim iyo ubadkooda oo dhan iyo sidoo kale aabe cumar xasan iyo sahro cumar xasan iyo ismaaciil cumar xasan ayaanla cumar xasan iyo dhammaan reer cumar xasan iyo ubadka ay sii dhaleen baa layidhi warqadda way sii socotaa oo waxaa loo soo qoray ibraahim rucub rucub waxaa sidoo kale ku jira aabe siciid sheekh maxamed rucub rucub markaan leeyahay waxaa kugu soo dhacay markiiba hay canabkii oo sidiisa isku haysta aabe siciid sheekh maxamed iyo sheekh cusmaan sheekh maxamed iyo xasan sheekh maxamed dhammaan reer sheekh maxamed iyo sidoo kale xabiibo siciid sheekh maxamed iyo canab siciid sheekh maxamed iyo maxamed siciid sheekh maxamed warqadu way dheer tahay laakiin waa la ii qariyo ibraahimow mar haddii koox koox la isku soo raaciyo dadkii markaa iyadaa akri ku dhahaysa mararka qaar marka waxaa ugu dambeeya axmed siciid sheekh maxamed iyo shamse siciid sheekh maxamed iyo cabdifataax siciid sheekh maxamed iyo abuukar siciid sheekh maxamed waa dhammaan ilmo siciid sheekh maxamed oo ay ugu dambeeyaan ah, faysal iyo waxaa la yidhi dhammaan reer siciid sheekh maxamed hoosta bay soo gashay waxay dhammaan dadkani tahnid aroos oo farxad loo diraya baa la yidhi arooska iyo aroosadda saynab siciid sheekh maxamed iyo faarax ibraahim xasan oo arooskoodu ka dhacay magaalooyinka oo arooskoodu ka dhacay baa layidhi dalalka kenya iyo norway waxay leeyihiin arooskaasi waxaanu u rajaynaynaa in ilaahay uu ka dhigo midkii barakooba ubad wanaagsan oo kheyr qabana lagu kala helo aamiin heesta ugu dambaysa ibrahim caashay wax cerka sare kuu jira haddaad jeclaa lahayd haddana aadan gaari karin maxaad soo bilaaytay ana meel fog bu ibraahim oo aan ka raadin waxaa jirta hees ay ku luuqayso faadimo qaasin oo waxay leedahay geedkii miro dheer geedkii miro dheer la hoodgaari weyse waa la gabada usle soo go-aaye waa iskaga gaban lahaa isagaa dha agteeda kusoo dhici lahaa
marka ilaa uu ka soo dhaca sugi lahayd waa iska sugi lahaa cirka sare wixii jira layskuma canaantee inkastoon ku caashaqay He.
calafkayga hiilshee Hmm.
anigoon calooshiyo cindigayga kugu qaban Hmm.
cafis baynu kala lahay
waa la kala faataxaystay faatixadan ismarro
oo aad tahay codkiisaas maxamed biika ayaan kusoo gabagabaynaynaa guud ahaan barnaamijka hambalyada iyo heesaha ee toddobaadkan
calcalyada xareediyo xareediyo cudurkii nugaale calcalyada xareediyo xareediyo cusubkii nugaale nugaal calcalyada xareediyo cusubkii nugaale calcalyada xareediyo cusubkii nugaale sanka caruunka daaqiya lagumo cadceediyo dayaxiyo cirjidho ku caweeyeyno uurkii sanka caruunka daaqiya lagumo cadceediyo dayaxiyo cirjidho ku caweeyeyno uurkii inkastoon ku cashaqay calafayga hiishaye anigoon calooshiyo cindigayga kugu qaban cafis baynu cafis baynu ka lannahay inkastoon ku cashaqay calafayga hiishaye anigoon calooshiyo cindigayga kugu qaban cafis baynu cafis baynu kala nahay calalyowga lahashada lahashada cabashada umaan galan calafkuna jacaylkii jacaylkii caridhaaf hadduu yidhi hadduu yidhi calalyowga lahashada cabashada umaan dhalan calafkuna jacaylkii caridhaaf hadduu yidhi ciladkaaga maan tegin colaadaadu ima gelin cirka sare waxay jira layskuma canaante ciladkaaga maan tegin colaadaadu ima gelin cirka sare waxay jira layskuma canaante inkastoon ku cashaqay calafayga hiishaye anigoon calooshiyo cindigayga kugu qaban cafis baynu cafis baynu ka lannahay inkastoon ku cashaqay calafayga hiishaye qalbigayga kugu qaban cafis baynu cafis baynu kala nahay